waxaan aragnaa dalka dowlad goboleedyaha ka dhismaya laakiin waxa keliya ee dadka soomaaliyed ka dhexeeya sida muuqata waa dekeda iyo aeroboorka magaalada muqdisho ayuu leeyahay haddana madaxdii maamul goboleedyadu waxay u dhaqmayaan sida inay madaxweynihii jamhuuriyadda oo kale ay yihiin waxay yimaadeen kulankii john kerry oo ay madaxweynaha dhinac fadhiyeen mararka qaarkoodna waxaan aragnaa iyaga oo heshiisyo caalami ah gelaya marka wuxuu leeyahay madaxweyne meeqa dowladood baa waddanka ka jirta madaxweynihii jamhuuriyadda oo jooga maxaa looga baahan yahay madaxweyne goboleed taas waxa ayaa hal qof uu leeyahay su-aasha kale aan rabo madane madaxweyne inaan kuu raaciyo waxay ka hadlaysaa iyaduna arrinta ku saabsan sidaas oo kaleeta kama foga isla su-aashii hore wuxuu leeyahay ninkan madaxweyne waxaan aragnaa hogaamiyaasha maamul goboleedyada ama waa gabar la yidhahdo suci sucdi oo markasta la xisaabtamaya dowladda dhexe laakiin iyaga yaan la xisaabtama ayuu leeyahay waxaan aragnaa buu leeyahay dad badan oo ka cabanaya maamul goboleedyada dowladda dhexe baarlamaanka ayaa mooshin ka keena laakiin iyaga cid mooshin ka keenta ma aragno bismillahi alxamdulilah aada iyo aad ayaad umahadsantihiin goobdoon cali wuxuu ka hadlay arrinta ku saabsan dakliga muqdisho unbaa la wada isticmaalaaye meelaha kale maxaa maxay maxaa maxay tahay hadda halaa goobdoon inaan usheego kow dee muqdisho waataan hadda ka hadlayna waa caasimada jamhuuriyadda federaalka ah waa dhul soomaalidu ay caasimad u ah wada leeyihiin aaminsan yihiin in ay caasimadoodii tahay dadka ay leeyihiin marka in ay dakligeeda iyo dadkeeda iyo magacaas iyo maqaamkaas oo caasimada jamhuuriyadda inay tahay ayaabay ku mutaysanaysaa dakliga dadka ku nool canshuurtooduna in ay u adeegto ama ay ku bixiyaan arrimaha federaalka iyo dowladda dhexe amuuraheeda taas waa mid midda kale dhaqaalo dari yaa yaa beledka jirto dakli weyn oo hadda aan garanayno oo aan kula dhegno oo aan maamul goboleedyada dhahno soo gooya oo qaar maxaan ku idhahdaa federaalka isu dhiibo maba jirte xaqiiqada waxay tahay iyadoo sidaa ay tahay ayaa weli muqdishada soo eegayaayo haddana weliba wax laga sii rabaa ayada culayska ay qaaday ciidamadii qaranka ee hayso baarlamaankii xukuumaddii maxaan ku idhahdaa adeegii waxyaabihii heer qaran ahay oo dhan dadka reer muqdisho iyo dekeda muqdisho erboorka iyo suuqyada muqdisho ku yaala cashuurta laga ururiyo ay tahay dakliga ugu weyn ee maanta dowladda ay haystaa haddana weliba dhibaatada dhaqaale dalka ka jirta awgiis dibadaha yani maamul goboleedyada iyo gobolada iyo degmooyinka muqdisho weli soo eegayaan ay wax kasii rabaan duruufta dalka ka jirtaana keentay haddii dhaqaalo badan aan ku ognahay ama ay haystaan ayaguna way bixin lahaayeen annaguna waadan ka jirin lahay marka insha allah waa duruuf oo kumeel gaar oo aan ahayn joogto aan ahayn marka la xisaabtamo oo dalku noo dego oo dakligeenu kor usoo kaco muqdisho dee dalkay ka mid noqonay dakligeedana dadkeedaa lahaan doona dowladda federaalka dakligeedana dalkoo dhammaa muxuu ahay uu ka imaan doona laakiin waddadaasi waan kusii soconnaa hadda haddii alla yidhahdo waanan waanan gaaraynaa midda kale ku saabsan madaxweyneyaasha maamul goboleedyada madaxweynaha la fadhiya ama la fadhiisanayo haddee annagu arrintaas aniga go-aananba ku gaaray waaba tan aan leeyahay madasha waaba tan maxaan ku dhahdaa madasha loo sameeyey inay sidaa ay ahaato marka haddee waa ku diiday waa ku diidan bay leedahay murta haddaan hadda madaxweynaha goboleedyada aan dhahno anigoo madaxweyne lana fadhiisan maayo lana hadli maayo aniga madaxweynihii jamhuuriyaddan ahay madaxweyne gobol oo meel yar joogo oo dad muxuu ahay degaan yar madax ka ahaa tahay marka iskuma imaan karo wada fariisan mayn haddaan dhaho hadda anna waa ku diiday way imaanayso de waana wixii weligan aan soo arki jirnay meeshii aan ku dhamaan jirna un baan ku dhamaanayna soomaaliyaan nahay dalka mas-uuliyadaan ka naga wada saaran aniga mas-uulkii dalka ugu sarreeyanahay laakiin madaxweyneyaasha gobolada na mas-uuliyadaa ka saaran xildhibaan mas-uuliyadaa saaran wasiirka mas-uuliyadaa saaran gudoomiye gobol iyo gudoomiye degmo iyo agaasimo qof walboo soomaali muwaadinka soomaali laakiin mas-uuliyaddii waa kala waa kala duduwantaha marka waxaan rabnaa annaga dadka inaan sukeenaan rabnaa inaan madaxweyne goboleed la fadhiisto la shiro u martiyo maxaanku idhahdaaye waxa uu rabo dhegaysto waxa aan rabo u sheego aniga mana ka xishoonaayo mana ka caajisaayo dadkaas inaan ka dheeraadana awood ma dareemaayo sharafna ma dareemaayo inaan ayaga hadda aan ka cararo o aan ka fogaado waa waxaan dareemayaa inay sharaf iyo karaamo iyo iyo awood intana iigu jirto inaan ayaga la fadhiisto oo aan la seexdo oo aan muxuuaha la waxayo ko midda kale haddaataan sheegay saxiixayaal wax la yidhahdaa dadka ku qafilan oo laba kun iyo kow iyo toban iyo waqtiyada lasoo dhaafi jiro saxiixyaal wax layidhi dhaqankaas waa ka mid ma jiro haddii aan waxaa jirto maahmaahdii ama xikmaddii soomaaliyeed ee dhaysay qoonkii isquursadaa qoon kalow qoryaha u guraa annaga dadkeenna hadduu wiil soomaaliyeed oo hoos joogo oo jidka muxuu ahay wax ku gadanay uu yahay iyo madaxweyne dowlad goboleeda dunya intaba inaan la fadhiisto oo aan duruufta haddayba ii saamicayso aan tala weydiiya xataa waxaan maxay ku leeyihin ama dhegeysanaya madaxweyne waxaan waa fiican waxaan waa khaldin waxaan u arkaa haybad iyo sharaf iyo awood iisoo korortay awood ka qaadasho ma arko midda kale maalan misaal waxau usoo qaatay goobdoon shirki oo xogeeya arrimaha dibadda maraykankeeda aniga waxaan u arkaa micno weyn inay samaysay dadka soomaaliya taladeeda hayaahay qaar inta kamid a isma khilaafsana fariin isku mid ahay wadaan wax isku mid ahay rabaan wax isku midana waa diidan yihiin inaan dhahno wax badanaan la dhaha waa isqaybsan yihiin waa kala qaybsan yihiin kana sidaanu yiri kan xaggu u jiidaya kan xaggu ka jiida markaan waxaan go-aan ku gaarnay inaan wada tusino inaanan kala qaybsaneen oo fariin isku mid ah iyo ajando isku mid ah iyo mustaqbal qaabaysan oo isku mid aan raadinayna inuu jiro aniga prime ministerka madaxweyne muxuu ahay yaasha muxuu ahay gobolada ee hadda jooga kuwa berri imaanayana waa nagu soo biiri doonaan marka si midaysan inaan adduunyada iyo dadka soomaaliyeed inaan waxaan leenahay waxaan leehay waxaan ku mudannahay in nalagu ammaano nalaguna dhiirigeeyo inaan sidaa yeelno oo aanan kala tegin aan isla joogno haddii kale haddii aan kala tagno maxaa imaanayo haddii aan kala tagno waxaa imaanayo inaan dad kale inaan dad kale la joogna imaanayso dad kale inaan aadno cabdisabab isii socdeen nairobi isii socdeen jabuuti isii socdeen inna la yidhaahaa imaanayso marka garaway wada joogeen xamaray wada joogeen kismaayay wada joogeen baydhagay wada joogaan inna la yidhaahdo aniga waxaan u dareemayaa sharaf iyo karaamo dheeri ah oo soo korortay inay tahay insha allahu tacaala waana wadaynaa taas walaashay muxuu ahaa socdi waxay tira maamul goboleedyada xuquuq basay leeyihiin waajibaad ma laha waajibaad waa leeyihin dee hantuuga jiiraan canba canuu bidaa oo wixii aan haysanay ayaa yar marka waa isituhmaynaayo war xagga amay wax jiraan warba kasoo utaa gacanta wax ka soo qaad weydii way iska imaanaysaa laakiin xuquuq iyo waajibaad intaba dowlad goboleed waaweyn waajibaadka ay leeyihiin waxaa ka mid ah dadka ay hoggaanka u yihiin inay dhaqaan oy nabadeeyaan oo dowladnimadii ay gaarsiiyaan oo tacliimkii iyo caafimaadkii hadba waxay karaankooda ka tabanka ay ka qabtaan wixii caalamku keeno in si fiican dadka loo gaarsiiyo inay ka shaqeeyaan maamuladii inay dhammaystiraan ay dhisaan oo hoos heer gobol iyo heer degme iyo heer tuuli iyo dowladnimadii ay gaarsiiyaan waajibaadka ay leeyihiin aad iyo aaday u ballaariyeen waana baaxad weyn waajibaadka ay leeyihiin waa kuwa xuquuqda ay leeyihiin intaas in muxua lagu garab istaago waayo dadka ay dowlad goboleedyada joogaane shacbigaana waa inay dowlad goboleedyadooda madaxdooda ku garab istaagaan xukuumadda federaalkana waa inay ku garab istaagtaan marka xuquuq iyo waajibaad labadaba waa jiraan duruufaha jira awgood waa laga yaabaa inayna sinayn oo ay kala duwan yihiin ama ay kala badan yihiin xuquuqdii iyo waajibaadkii waa laga yaabaa walaalkay maxamed xasan wuxuu yidhi dadka dhimirka laga hayo uu hayo walaalkeen doctor xabeeb oo runtii nin aad iyo aad qiimo badan u leh dadka soomaaliyeedna runtii meel fiican wakti weliba duruufarka uga soo baxay haddana nin isdiray asiga ah dalkeenna marar badan waxaan leenahay dad inta ka xanuunsada dhibaatada dadka ayagu isdiro oo kaalmo meesha ka doonan karaan ka doonta oo cidday kaasho karaan kaashada laakiin dadka waxaa qabta xabeeb wuxuu ka mid yahay dhakhaatiirta soomaaliyeed ee isdirtay ee dadka intiisa badan aan loo jeedin ama aan la garanayninna u istaagay isaga iyo kuwo kaloo badanoo dalka soomaaliya daafihiisa kale ku noolba arrinta ku saabsan dhulka xaquu u leeyahay in isbitaal dadka dhimirka alla maaha xabeeb meel uu guri ka dhista maaha laakiin dadkaasi isbitaal lagu daweeyo inay helaan dabcan dadkaasi waagii dowladdu ay jirtay isbitaalka la yidhaahdo forlanini naazareti ayaa lagu daaweyn jiray dabcan wuu naga burburay laakiin waa daba joognaa dhismihiisii iyo wixiisii kuwo kale iyo meelo kaleo badanna waa waa loo samaynaya laakiin dadkaasi iyo iyo dhakhaatiirta hawshaas ku jirtaba way mudan yihiin inay helaan meel ay dadka ku daaweeyaan insha allah dowladduna way kala shaqaynaysaa si ku yimaadaayo